halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka dhammaan dhegeystayaasheena sharafta lahow qaybta kuwaad ee barnaamijkan waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii nolosha qoyska oo inoo soo jeedinaya goobe kadib waxaynu raacay cashirkii inooga imaanaya kitaabka nolosha oo inoo soo jeedinaya ismaaciil anigoo ah faaraxaan idin leeyahay dhegeys wacan sidii caadada inoo ahayd waxaa labadaas barnaamij inoo raaci doona heesihii ugu dambeeyey casriga ee qaar kaloo qaaraamiya oo markaasi kugu reebaya xusuus dhegeystayaasheena sharafta lo waxaan idinka codsanaynaa inaad barnaamijkan si wacan u dhegeysataan si markaasi haddii aad wax su-aal ama fikrad u qabtaan inoogu soo qortaan waraaqo dib ayaan idkaga sheegi doonaa ciwaankanaga intaynan u gudagelin barnaamijyadeenan xiisaha le waxaad kusoo dhawaataan heestan
adiga galgaalkiyo gooshi awliidan garab weynta ugurta galobtaan irmaanay garofka u hobayntee adiga galgaalkiyo gooshi awliidan garab weynta ugurta galobtaan irmaanay garofka u hobayntee waadigan niyada guran rabbina kaaga baadhaday hubaabinaye ee odashay u yeeriye gaanaha adnaashidee waadigan niyada guran rabbina kaaga baadhaday hubaabinaye ee odashay u yeeriye bal waxaad ka guratiyo umatida aan aragne galiisa weeye lagu guro caashaga bal waxaad ka guratiyo umatida aan aragne bal waxaad ka guratiyo umatida aan aragne galiisa weeye عشغال
barnaamijka nolosha qoyska waa mid xiiso badan oo alaaf ku saabsan arrimaha qoyska waxaan filaya inaad ka faa'idaysan doontaan waxaana inoo soo jeedinayaa goobe waxa uu maanta uu ka hadlayaa isjeclaysiga nafsadaada iyo saaxiibkaagaba inta ka horeysana aynu dhegeysanno heystan soo socota
dadna way caayayano darbaa odhan uu i dilay dooqoodan farax ku dhalan jacaylkaidadna way caayayano darbaa odhan uu i dilay dooqoodan farax ku dhalan miyanad weli gabar daaba timuhu ay damashii afuna yahay dukulmadu diinteedu islaami tahay Elelele. miyanad weli gabar daaba timuhu ay damashii afuna yahay dukulmadu diinteedu islaami tahay Elelele. dunida soomaalika dabeecadu dheemantahay dunida soomaalika dabeecadu dheemantahay ku oran waan ku doohayayo isoran duur bahalal yeelo ku oran waan ku doohayayo isoran duur bahalal yeelo dunida soomaalika dabeecadu dheeman tahay dunida soomaalika dabeecadu dheeman tahay koora waan ku doohayayo isoran duul baalal yeelo koora waan ku doohayayo isoran duul baalal yeelo weysiiskaan diirsaday dad maqlaan ku idhi hablahan darajada u qoray duntaan idin waa xariir
qof kasta oo da'yar waa inuu saddex su'aalood oo nolosha ku saabsan wajahaa laga yaabaa inaad hadda mid ka mid ah isweydiinaysid saddexdan su'aalood waa waa maxay lugta ay diintu ku leedahay noloshayda shaqadayda maxay noqon doontaa iyo ta saddexaad ee ugu dambaysa oo ah nolosha guurkaygu sidee bay u ekaan doontaa go'aannadan iyaga ah waxay ku cuslaanayaan maskaxda qofka maxaa wacay natiijada su'aalahan ayaa waxay saamayn culus ku yeelanayaan nolosha dambe ee qofka qayb noocee ah ayay diintu noloshaada ka ciyaaraysaa haddii aad jeceshahay iyo haddii kaleba laba sayid uma wada shaqayn kartid haddii aad yaraantaadii baratay waxyaalo badan oo ku saabsan diinta oo ay ka mid noqotay noloshaada waxaa laga yaabaa in cabsida ilaah ay noloshaada sal u noqoto haddii sida laguu soo barbaariyey ayan wanaagsanayn oo laguugu soo koriyey hab musuq maasuq iyo munaafiqnimo waxaa dhici karta inaad la dagaalanto waxaad garanaysid inay sax yihiin haddii aad dooratid raaxada adduunkan noloshaada way ka duwanaanaysaa midka noloshiisa siiyey ilaah marka la eego xagga qiimaha iyo qorshaha noloshiisa xidhiirka uu qofku la leeyahay ilaah waxay saamaynaysaa wax walba ee uu qofku samayn doono inta uu joogo adduunka nooca shaqo ee aad doonaysid inaad qabato inta aad nooshahay iyaduna aad ayay muhiim u tahay maxaa wacay saacado badan oo maalintaa ayaynu ku mashquulsanaanaa shaqada mararka qaar way adag tahay inuu qofku helo shaqadii uu u hanweynaa yaraantiisii ilaa intii uu soo korayey laakiin sida dhabta ah nolol iyo xiiso ayaad u keeni kartaa shaqo xaajis iyo welwel ku dheehan yahay maadaama ay tahay in qofku qaato shayga ugu horreeya ee ka hor yimaada yaad guursan arrintan waxay waddada u xaaraysaa qofkii aad noloshaada oo dhan la qaybsan lahayd oo aad lahaanaysaan jacayl soke kaas oo xitaa ka sokeeya kii aad waalidka la lahayd go'aan aadan ka fiirsan ayaa waxa uu kuu horseedi karaa nolol burbur murug iyo shallay miidhana tan keligaa kuma saamaynayso laakiin xitaa waxay saamaynaysaa qofkii aad wada joogteen reerkaaga saaxiibbadaada iyo qaraabadaada arrintan waxay xitaa wax u geysanaysaa carruurtaada runta ku saabsan arrintan ayaa waxay tahay saddexdan doorasho ee kala ah ilaah miyaan u shaqeeyaa mise wax kale maxaan ka shaqeeyaa iyo yaan guursan doonaa go'aannada aad ka gaartid doorashooyinkan ayaa waxay caaqibo ku yeelanayaan noloshaada dad fara badan ayaa hadda ka hore u xarag galay arrintan nolol aad u adag ayay ku soo koreen ka dibna waxay ku fikiraan in guurka uu xal u noqon doono dhibkooda waa run in dadka qaar ay ku soo koreen kelinimo oo ay raadinayaan qof ay la noolaadaan qof ay dhibka ka wada qaybsadaan oo isaga dareenkiisa inuu qiimo leeyahay
waxaan filayaa inaad waxyaalo fara badan ka kororsateen barnaamijkaasi nolosha qoyska haddii aad qabtaan su-aal ku saabsan barnaamijkaasi ama aad doonaysaan in wax lagu kordhiyo ama laga bedelo fadlan inoo soo qoro waraaqo inala socodsiiya ciwaankeena waa codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeena waa codka rajada dadka sanduuqa boostaha afar laba laba toddoba lix nairobi kenya haddana aynu dhegaysano heestan dabacsan
yeah.
anigoo hamuun qabo waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi haddana waxaad ku soo dhowaataan cashirkii inooga imaanayay buugga nolosha noo soo jeedin ismaaciil mowduuca uu ka hadlaya maanta waxay ku saabsan tahay furiinka intaynan u gudagelin si aynu dhegaysanno qhasiidadan
الحمد لله الحمد لله الحمد لله ديك أولي الحمد لله الحمد لله ديك عيسي أولي الحمد لله الحمد لله الحمد لله نورك أولي الحمد لله الحمد لله حق عيسى أوادي utaagsay ciisanadiifintiisa miyaad ku mayratay dhiiga baraarka miyaad rumaysan in raxmadiisa saacadan miyaad ku mayratay dhiiga baraar miyaad ku mayratay miyaad ku mayratay dhiiga masiix miyo qalbiga munadiibsan yahay miyadu mayratay dhigtisa miyadu taagtay ciisanadiibintiisa miyad ku mayratay dhiiga baraarka miyad rumaysani raxmadiisa saacadan miyad ku mayratay dhiiga baraar miyad ku mayratay miyad ku mayratay dhiiga masiix miyu qalbiga munadiibsan yahay miyad ku mayratay dhigita
walaalayaal kusoo dhowaada casharkeeni maanta waxaanu bilaabeynaa cutubka sagaal iyo tobanaad ee ee cutub buugga matayos kaas oo aan ka baraynayno maanta wax ku saabsan naagfurida bal haddii aan aragno sida dhaqan ahaan ama waxyaalo badan oo afrikaanka ha ahaate meel kasta ha ahaate adduunkao dhan waxaa jirta dhibaatooyin weyn oo ku saabsan naagfurida laakiin waxaanu arkaynaa in waxaano dhan ay ka imaanayso haddii aan gadaal u yaro dayno iscafidarrada ay ku taab wax wax ka taaban karto iyo isfahan darro gooni ahaan ah bal aanu aragno wax ku saabsan naagfuridani waxaa dhacay dhacay in goortuu ciise hadal badan sameeyey oo galili ka tegey oo wuxuu yimid soodimaha yudiya oo webi urdud ka shisheeyey waxaana soo raacay dad badan oo halkaas ayuu ku boogsiyey iyada dadkii boogsanaa uu meesha ku boogsiyey markaasaa fariisiintii u timid iyagoo jiraabaya oo waxay ku yidhaahdeen ma xalaal baa in nin sabab kasta naagtiisa ku furo wuxuu u jawaabay uu ku yidhi miyaanan akhriyin kii bilowgii uumay iyaga wuxuu ka dhigay laba laab iyo dhidig oo wuxuu yidhi sababtaas awadeed nin wuxuu ka tegayaa aabbihiis iyo hooyadiis wuxuuna la joogayaa naagtiisa oo labaduba waxay noqon doonaan isku jid waxaa ilaah aan xadda soo akrinay waxa ku saabsan siduu laab iyo dhidig loo abuuray waxaanu ka helaynaa ee, bilowgii kow aayadaha labaatan iyo toddobaad markaasi waxay ku yidhaahdeen haddaba muuse wuxuu u amray in waraaqdii furinta iyada la siiyo oo la furo wuxuu ku yidhi maxaa yeelay muuse wuxuu idinku farxay idinku farsaday in aad naagihiinna furtaan qalbi engegnaantiina aawadeed laakiin bilowgii sidaas mayay ahayn waxaan idinku leeyahay ku alla kii naagtiisa furaa wax aan siino ahayn oo mid kale guursadaa wuu siinaystaa oo kii guursadaa tii la furay wuu siinaystaa xertii waxay ku yidhaahdeen haddii nin xalaal xalaalkiisu sidaan yahay xagga naagtiisu siay guursadka ma wanaagsana laakiin wuxuu ku yidhi dadka oo dhammu hadalka ma wada aqbali karaan kuwii la siiyey mooyaane waayo waxaa jira kuwa boxomo sidaas kaga dhashay uurkii hooyadood oo waxaa jira boxomo dadku duufanay oo waxaa jiray boxomo isaga digay boxomo boqortooyada jannada aawadeed kii hadalkan aqbalay karaa ha aqbalo walaalayaal akhriskaas aan akhrinay waxaanu aragnay inuu ciise meeshaan markii fariisiintu iyo dadkani ay su-aasha weydiisteen inuu ugu jawaabay wax ku saabsan ilaa bilowgii walaalay haddaad dhegaysateen waxaanu aragnay inuu ilaah uumay nin iyo naag inay marka isguursadaan ay noqdaan hal jir oo taas daraaddeed ninka waa inuu ka tagaa ciddiisa uu naagtiisa meel ula kulmaa saas daraaddeed haddana wuxuu kaluu leeyahay hadduu qof u furo naagta wax aan ahayn siino darteed waxaa waaye wuu qaldan yahay oo ninkii guursadaa naagtaas la furayna naftiisa wuu dambaabay waayo kii ninkan hadduu nig- nig- naagta la guursadana inuu dambiili yahay saas daraaddeed aanu noqonin dad maaragta guurka ka dhigayo wax ciyaar ciyaar ah waayo guurka waxaa waaye waxuu ilaah xalaaleeyey oo in liis guursado oo nin iyo naag ay hal jir noqdaan oo isku noolaadaan isku meel ku noolaadaan dhibaato kasta ay isu ogaadaan saas daraaddeed waxaanu idinku leeyahay haddii uu guur jiro guurka waa in la adkeeya haddii dhibaatooyin ay guurka dhex imaadaan waayo way dhacdaa dhinac kastay ka imaan dhinaca naagta ay ka imaan kartaa dhinaca ninka ay ka imaan kartaa taas daraaddeed uma bannaano in iska fur uu yimaado laakiin aan isu cafino laakiin cafiska kadib ay dhibaatada la xaliyo
dhegeystayaasheena sharafta loo maanta waxaa intaa inoogu eeg barnaamijyadii aynu hawadeedii soo marin jirnay xiliyadan oo kale halkaad inagala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan haddii aad haysaan wax tala ama tusaale ee ku saabsan barnaamijyada aynu halkan ka soo baahino fadlan inoo soo qorayna la socodsiiya ciwaankeena waa codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeena waa codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya barnaamijkan waxaa isku soo dabaraday dalmar waxaana idiin soo jeedinayay faarax xagga farsamadan waxaa inoo hayay misisniya mongo intaynu markaa labada dib ugu kulmayno sidaa nabadgelyo